kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dhismooyinka dhaadheer oo magaalada muqdisho ku soo badanaya iyo ganacsiga suuqyada oo bulaalaya ayaa astaamo u ah meelaha gowlaha la taaban karo soomaaliya ay ka gaartay muddadii dhowr iyo labaatanka sano ahayd ee ay colaadda ku jirtay saddex shirkadood oo kuwa isgaarsiinta ah shirkadaha xawaaladaha kuwa dayuuradaha kuwa xoolaha dhuufiya iyo shirkadaha yaryar ee badeecooyinka dibadaha ka keena ayaa si weyn ugu baratama suuqyada magaalada muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan horumarka gaar ahaan isgaarsiinta waxaa tusaale u ah inaad soo xirato taleefanka qadka landlineka loo yaqaano waxay kugu qaadanaysaa magaalada muqdisho wax ka yar saddex cisho halka dalka kenya oo darislaa soomaaliya oo nabadi iyo nidaam dawli ah oo shaqaynaya ay ka jiraanna ay kugu qaadan karto sanad iyo ka badan horumarka shariikadaha waxaa dadka qaar ay u nisbeeyaan faa'iido xoog leh oo ay ka helaan ganacsigooda maadaama aysan bixin canshuurta dowladda dhexe haddaba maadaama faa'iido xoog leh ay helaan door inteeleeg ayay shirkadaha waaweyn ee soomaaliyeed ay ka qaataan horumarinta iyo gargaarka soomaaliya waa qodobka aan ku faaqidayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah cabdulaahi nuur cusmaan madaxa garabka gargaarka iyo horumarinta ee sharikadda hormuud ee soomaaliya waxaana inta uu barnaamijka socdo su-aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegeystayaasheenna marka hore horta kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o e laanta afka soomaaliga waan ku dhowahay waad macsan tahay colad bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa doorka horumarka soomaaliya ka socda gaar ahaan magaalada muqdisho ay ganacsatadu ku leeyihiin bal marka ugu horeysa fikir naga sii waad macsan tahay markii laga hadlayo doorka ama ka horumarka ka soconaya magaalada muqdisho iyo ka ama kaalinta ay kuleeyihiin ganacsatada soomaaliyeed waa runtii dowr aada iyo aada u muuqanaya ki aad joogto magaalada muqdisho waxaana la odhan karaa ganacsiga ama ganacsatada soomaaliyeed waxay u yihiin lafdhabar ama hogaan nolosha ka jirto dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxayna ka muuqanaya magaalada isbedel aada iyo aad u baaxad weyn oo kala duwan hadii ay noqon lahayd xagga ganacsiga dhismooyinka manaha dhismaha iyo maalgelinta xagga tacliinka marka runtii waxaa ka jira horumar aada iyo aada u weyn dadka dhaliilaya ganacsatada soomaalida waxay leeyihiin doorkii looga baahnaa ganacsatadu kama qaadan horumarinta dalka ee waxay door lixaad le ka qaataan oo keliya sidii ganacsigooda faa'iidadooda gaarka ay u horumarin lahaayeen marka arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa runtii horta macnaha su-aashu waxa weeye waxay noqonaysaa macnaha ganacsada maxaa laga oonayay mogtahay ganacsatada marka la fiiriyo soomaaliya hadda xagga businesska ama ganacsiga iyo markii aada isboorta dhigtid xagga jaanibka siyaasiga soomaalida xagga ganacsiga waxay ka samaysay dhowrka iyo labaatanka sano dalka burbursanaa horumar weyn ganacsiga soomaaliyeedna waxa uu la tartamayaa marka in badan oo kamid ah ganacsiga ka jira adduunka bal waxaa la oran karaa gobolkan aan kuna ay soomaaliya ku taalo geeska africa hadda marka la fiiriyo janaaxa telecommunicationka wuxuu ka horeeyaa inta badan wadamada ku yaala geeska africa marka ganacsiga soomaliya wuxuu sameeyey horumar runtii la oran karo wuu ka baaxad weyn yahay wuuna ka horumaray dhanka siyaasadda ganacsatada soomaaliyeedna waxaa la oran karaa haddii aan ayaga ahaan lahayn culeyska ama dhibka haysta dadka soomaaliyeed intaan wuu ka macnaha ballaarnaan lahaa waayo waxaa la abuuray kambaniyo ganacsi oo in badan oo kamid ah ay faamilan ka yihiin dad soomaaliyeed kumanaan kun soomaaliya ay ka shaqeeyaan tusaale waxaa ugu filan shirkadda isgaarsiinta ee hormuud oo aniga aan aan aan ka shaqeeyo waa shirkadda waxay ka howlgashaa ilaa iyo kow iyo toban gobol oo dalka soomaaliya waxaa ka shaqeeyo ilaa iyo macnaha dad ka badan afar kun oo shaqaalo toos waxaa ka shaqeeyo in ka badan mana dhowr iyo toban kun oo si dadban u shaqeeyo oo macnaha oo dadka la yidhaahdo ka ganacsada wax soo saarka shirkadda waxay leedahay faamiley soomaaliyeed oo waxaa iskale intaasoo macnaha oo dhowr kun ah ka badan afar kun ayagana marka markii aad fiirisid marka hadda eeshirkadaas halkaas shirkad keliya wax ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed oo xagga macnaha in ay kaalin weyn uga jirto kaabaha ama dhismaha dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadka manaa wax oo runtii aada iyo aad u weyn oo u muhiim ah waayo marka la leeyahay marka ganacsigooda keliya ganacsigu sidiisaba ama businesska markii uu hormaro wuxuu ka geystaa kaalin muhiima dhaqaalaha dalkasa dhaqaalaha dalkasana waxaa ugu muhiimsan oo nafdafku ahwa ganacsiga ganacsigu noocyo kala duwan hala ahaado waxaan rabaa marka ugu horeysa dhegeysta ku jira qadka taleefonka inaan soo geliyo oo fikrad iyo su-aal qaba dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso magacaygu waa cabdulqaadir saciid waxaan kala soo xiriiraya magaalada imbaali ee dalka uganda cabdulqaadir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa dhawaad maxamed fikirkaaga marka ugu horeysa waxaa barnaamijka marti noogu ah madaxa hay-adda hormuud foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ka qeyb galaya maanta ha marka hore insha allah waan salaamaya adiga iyo cabdullaahi nuur cusmaan xaqiiqatan doorka ganacsatada soomaaliyeed ee kuleeyihin soomaaliyana waa dowr xaqiiqatan muuqdo oo maxaan ku rahdaa xagga haddii dhismaha ahaa lahay dalka iyo caawinta dadka dhibaataysan marka de waxyaaba badan oo wanaaga oo ay qabteen way ku mahadsan yihiin gaar ahaan shirkadda hormood waa gartay marka insha allah laakiin su-aasha aan doonay inaan weydiiya waxay tahay maxaan ku rahdaa laba su-aal midda koowaad waxa weeye inta badan waxaynu aragnaa ayagoo dadka maxaan ku raha dhibaateysan caawinayo waxyaabo fara badan oo dawlado iyo dad kale ka cajizeen ayagoo qabanayo bay aad bayna ugu mahadsan yihin dadka dhibaateysan ay caawinayaan iyo howlo badan oo dad badan ay arintooda ahay ka baxaan ayagoo inay qabtaan laakiin waxa weeye waxyaabo fara badan oo dalka asaasi u ahaa oo muhiim ahaa sida wadooyinkii oo waxaa arkaysa aada u burbursan hadda tusaale ahaan magaalada inaan joogay imbaali ee dalka uganda wado weyn hadda waxaa jirta agteena laga dhisayo oo laga soo bilaabo south sudan ilaa tororo kenya la dhisayo kolle waxaa dhisaya waa shacabkii oo hantida iyo iska bixinayaan waa un dawladdu si gudbay isaga ishraafaysa warqabtaa mooye shacabku unbaa hantida iyo wax bixinayaan marka shirkaduhu maxay dhismaha dalka gaaran xagga wadooyinka oo aada u burbursan maxay qayb u saari waayeen gaar hadda meesha uu jooga muqdisho jidka sodonka jidka wadnaha warshadaha waxaa arkaysa wadooyin aada u burbursan dadkuna aada u baahi ugu qabaan marka taa muxuu mas-uulku maxaan ku raha qayb ay isaga saari waayeen midda kaloo labaad waxa weye xagga tacliimta oo kale jaamacadihii dalka iskooladii sare meelihii dadka xanuunsan lagu xanaaneyn jiray maxaan ku raha dadka dhaqan celinta marka waxyaabaha noocaas oo kalea shirkadaha iyo dadka nacsadaa lagu soo jeedaa inay xaq qabtaan wa waa gartay aad baad umahadsan tahay haya cabdullah waan wa waan maqlayaa si fiican tan ku saabsan baahida ka jirta soomaaliya ama dalkeena ama magaalada muqdisho runtii baahidu sideedaba fiiri baahida ama waxyaabaha loo baahan yahay iyo wax aad heli kartid markasta waxaa badan baahida marka laga hadlaayo oo la qeexayo ereyga la yihahdo mataqaana economics ama dhaqaalaha marka muhi- marka waxaa muhiima marka siinaysid mudnaan kuma jirto soomaaliya oo aad dal burburay labaatan iyo dhowr sano oo dagaalo ka socdeen aysan shaqaynaynin mataqaana hay-adihii dawliga ee manaha hawlahaas loo baahan yahay qaban lahaa marka ganacsiga soomaaliyeed waxa shirkadaha soomaaliyeed ama ganacsada soomaaliyeed runtii waxay ay ay ka geysteen kaalin aad iyo aad u muhiima marka ay noqoto xagga horumarka amaba amaba hawlaha humanitarianka soomaaliyana waxaa ka jirtay madax marxalad aad iyo aad u adag oo culeys ah oo ah marxalad runtii aana xasilooni aana jirin inta badan waxyaabaha lala tacaamulayo amaba mataqaana lala fargelayo ay tahay arrimo maalin kasta dhacayo oo xaalad macnaha emergency ama deg deg abuurayo abaaraa dhacayo dagaaladaas dhacayo marka dadka waxay u baahan yihiin waxyaaba marka oo deg deg a marka hadda marka la yihahdo arrimaha jidadka amaba dib u dhiska intiisa kale aad bay muhim u tahay hase ahaatee markii aad haysid qof aanan maanta wuxuu cuna haysanin qof macnaha isbitaal ku jiro dhaawac loo baahan in la daweeyo markii ay ay ay ta baahan tahay dad barakacaayo oo aanan degaan haysanin noloshoo dhan ayaa colays ka jira iyo gaab aad iyo aad xoog badan laakiin dadaalkaas wuu jiraa fikirkaas waa jira in oo macnaha dib u dhiska dalka ee ganacsada soomaaliyeed ay lafdhabar ka noqdaan inay maalgelin iyo mataqana investment ay geliyaan waxaan ognahay abaarihii ka dhacay dalkan ko laba kun iyo kow iyo tobankii gurmadkii dalka imaanayay waxa ugu muhiimsan oo ugu macnaha saameynta fiicnaa wuxuu ahaa gurmadka ay sameeyeen dadka soomaaliyeed oo ay hormuud ka ahaayeen ganacsatada duruufta marka lagu jiro ayaa waxay duruuf aad iyo aad u adag marka duruufuhu marka marka aad adiga aad la tacaamulayso arrin oo xaalad deg deg ah ama waxaan humanitarian manaa iyo iyo xagga oo developmentiga waxaa horeeya marka hore arrimaha xagga humanitarianka ama bini-aadanimada ayaa horeynaysa hay-adda hadda aan anaga sameynay ee hormuud telecom foundation waxa ay ka shaqeynayso ugu muhiimsan oo aan rabnay inaan xooga saarno waa xagga hawlaha xagga horumarinta laakiin dhegeystahaasi wuxuu ku weydiiyey dhinaca waxbarashada oo kale maxaa loo waayey hal iskuul oo ama dugsi hoosa oo shirkad ka mid a shirkadaha soomaaliyeed ama dhowr shirkadood ay gacanta ku hayaan oo macalimiinna mishaar lagu siiyo oo qalabka iyo adeega dugsigaasna ay bixiyaan shirkadaha maxaa loo layaa
tusaale hadda annaga hormuud ahaan iskuulka la yihahdo iskuulka keliya ee ndoolayaasha ee ku yaala magaalada muqdisho ee ugu weyn ee iskuulka ndoolayaasha ee alnuur dhammaan iskuulka kharashaadkiisa iyo sida loo rangaraynayo iyo gaadiidkiisa iyo meesha uu degan yahay iyo qalabka iskuulka waxaa kafaalo qaatay oo gacanta ku hesha shaqada isgaarsiinta ee hormuud iskuulkaas waxaa dhigta caruur oo macnaha aragga la oo ka yimid in badan qaar ayaga kamida ka yimid ilaa iyo ugu soo safray gobolka soomaalida jirto ee loo yaqaano mataqaana kelinka shalaad qorshe hadda waxaan gacanta ku haynaa inaan u dhisno iskuol cusub oo baahidooda la jaanqaadi karo waxaa jira iskuol maalinlaxaas magaalada muqdisho laga dhisay oo la yihahdo iskuolkii kow iyo labaatanka november waa hirgelisa hay la yihahdo concern worldwide contribution ayaan ka geysanay waxaan macnaha aan aan gacan ka geysanaa caawinaa jaamacadaha markii ay culas uga yimaado sida in library mataqaana loo qalabeeyo sida in qalab loo iibiyo wax aan doonaynin hadda annaga aan doonayno inaan aada u maalgelino waa mustaqbalka insha allahu tacaala mar dhow waxaan aan aan aan mataqaana ilaamin doonaa barnaamijyo ah maalgelinta mustaqbalka oo manaha aan doonayna xooga saarno xagga waxbarashada caafimaadka shaqo abuurka tababar ama xirfad in loo abuuro dal dadka ay ku shaqaysaan oo aan laga gudbo marxaladii ahayd mataqaana xaalada degdega ah amaba mataqaana humanitarianka oo loo gudbo marxalad xagga horumarinta ah markii oo dhankaas la eego marka runtii hore culeyska waddanka yaalla ayaa xajmigiisu ballaaranya marka waxaan rajaynayaa shirkadaha kale ayagana ee ganacsiga ee dalka soomaaliya ka jira ayagana tallaabo taalan inay qaadaan oo loo gudbo marxaladda xagga horumarinta ah laakiin marka hore dadka waxay la tacaamulayeen runtii ganacsadan ay la falgalaysay waddankan haddii uu culeys yar yimaado wax ugu horeeyo oo albaabada loo garaacayo waa shirkadaha iyo kambaniyada ganacsiga ee dalka ka jira isbitaalada hadday noqdaan waa la socotay beriheeda soo dhaafay waxaan siinaynay manaha shidaal isbitaalada magaalada muqdisho ku yaala in badan kamid a waxaan bixinaa oo aan siinaa matoorada dalka dhaliya oo isbitaalada ay ku shaqeeyaan qaarka isbitaalada magaalada muqdisho waxaan hadda aan siinaa joogto u siinaa oo bukaano soomaaliya lagu daaweeyo bukaankaas saalka iyo faraashiinka iyo uu cuni lahaa waxaan qalab siinay bishii hadda lasoo dhaafay isbitaalka magaalada baydhabo sidoo kale isbitaalka oo magaalada mataqaana kismaayo gobolada dalka waxaa daadad ka dhaceen aad og tahay dhowr bilo soo dhaafay gobolka shabeellaha dhexe waxaa socda ilaa hadda kijin annaga aan aan aan bilownay oo aan maamulno oo lagu quudinayo dadka barakacaya magaalada degan waxaan gacan ka geysanay annaga iyo jaamacadda banaadir ay aan aan u dirnay koox dhakhaatiir ah aan aan u dirnay magaalada jowhar si dadkaas meesha mataqaanaa ay ku manaha saameeyeen daadadka ee barakacsana loogu sameeyo daryeel caafimaad marka marka marka intaasoo dhan marka aad fiirayso runtii waa oo oo wax lataamaka wuxuu isugu jiraya xawlo marka oo oo xaalad degdeg ah oo emergency ah marka xaalad emergency ah dalkan uu ku jiro weli ma dhamaanin anaha wayna socotaa marka tan marka waxaan marka aan isku dayeynaa insha allahu tacaala inaan u sameyno waxa la yidhahda mataqaana inaan balance garayno humanitarianki dhanka emergencyga iyo dhanka horumarinta intaba waayo bini aadamka waa run markaas kuma jiriga xaalad degdeg wuxuu u baahan yahay xaalad ayadana oo xagga horumarinta ah si mana xaalad emergencyga ah looga baxo waxaan raba dhegeyste kale oo qadka ku jirana soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilowya halka aad nagala soo xiriirayso colaad adigoo mahadsan aniga waa axmed cabdiraxmaan jaakad oo jooga dalka turkiga gobolka aksaray axmed cabdiraxmaan jaakad kusoo dhawow barnaamijka wicitaan ka dhegeystaha waa mahadsantaha colaad waxaan rabaa mas-uulka ganacsatada inaan weydiiyo laba su-aalood oo kooban midda koowaad waxay tahay mudane mas-uul marka hore anigoo ku salaamaya waxaan doonayaa inaad iiga jawaabto su-aasha ah lacagtii soomaaliya dhowr iyo tobanka qaybood ahayd maanta waxaa ka shaqaysa kun shilin oo keliya maadaama ganacsatadu ay tahay hay-adda ugu sarreysa dalka dhowr iyo labaatan sano ee kun keliyu shaqaynayo lacagihii kalena aan lahaynin maxay ganacsatada soomaaliyeed ka damacsan tahay arrintaas waa su-aasha koowaad waa garta waxaan leeyahay lacagta maanta doolarka ayaa wax lagu gataa muqdisho ganacsataduna sida ay sheegeen waxbay kusoo galaan isaga sicirka raashinka iyo lacagtu doolarka isuma dhigmaan maanta hoos ayuu dhacay doolarkii sicirkana halkii ugu sarraysa ayuu taagan yahay arrintaas oo ma aha mid ay xallin karaan ganacsatada soomaaliyeed mise iyaga waxaa dani ugu jirtaa in doolar un wax looga gato arrintaa kalena waa weydiin lahaa aad baad umahadsan tahay axmed jaakad oo naga soo wacay agsaraay dalka turkiga waad maqlaysaa cabdullaahi waad maadsan tahay runtii marka laga hadlaayo lacagta ama waxa la yidhahdo mataqaana afka qalad lagu yaqaano currency-ga currency ama lacag manaha iyo qeybaheeda iyo samaynteeda waa shaqo dawladeed waay bangiga dhexe ayaa iskala shaqadaas soo saaritaankeeda iyo ilaalinteeda iyo la socosho qiimaheedu waa shaqo dawladeed shaqo ganacsato ma aha nasiib daro dalkeena dhowr labaatan sano waxaa ka jiray burbur xoogle ee hay-adihii dawladdana sidii la rabay ilaa hadda manaha awooddaas manaha ma laha hase ahaatee dhanka kale fiiri dhaqaalasiisa waxaa la yidhahdaa nin waxaa jira buug ka qoray dhowr sano ka hor oo xucwaan ugadhi uga dhigay economy without state manaha dhaqaale bilaa dawlad ah dhaqaalahana waxaa theory waxaa jirta dhehaysay dhaqaale ama system dhaqaale meel kama jiri karo haddaanay dawlad ka jirin oo manaha dawlad ayaa laga rabaa inay ilaaliso oo sicirbararka imaanayo dabeecada waddanka soo gelayso waxa la yidhahda inflation iyo deflation ayaa jira in oo la kala ilaalin lahaa dawladdii samayn lahayd ma jirto bangigii arrintaas oo mataqaana xisaaban lahaa marka arrintaas waa shaqa ay qaban lahayd shaqada dawladda ay qaban lahayd soo saaritaanka lacagta daabcitaankeeda ilaalinta qiimaheeda ilaalinta mataqaana inaysan ma aysan qayb mid yaran aysan bixin waa shaqadii ay lahayd dawladda ama ay dawladda qaban lahayd shaqa marka ay ganacsada ay qaban karaan ama ay ayaga mataqaana legali la ogolyahay ma aha midda ku saabsan mataqaana wax ku iibsashada doolarka iyo oo in oo doolar lagu iibsanayo iyo shilin lagu iibsanayo ayadana waxa waaye weli arrin oo oo oo oo ku xirmaysa waayo dhankaas iyo shaqada ay qaban lahayd macnaha ee dawladda soomaaliya runtii marka la fiiriyo hadda dhaqaalaha soomaaliya si uu soconaayo uu macnaha shilinka soomaaliya u nool yahay dowlad aan dawlad shaqaynaynin uusan banki dhexe jirin regulate gareeya oo habeeya oo sharciyeeya oo haddana laakiin oo weli shaqaynayo marka oo laga hadlo economic theory amaba cilmiga dhaqaalaha waa arrin runtii aada iyo aad oo oo oo loola yaabay noqotaa waayo marmarka qaarkood mar waxaan xasuustaa waxaa la yihahdaa sicir bararka waagii dawladda jirta iyo iyo iyo xiliya dhexe waagii dawladda jirta xumaa dadaal badan wuu jiraa oo in wada shilin soomaaliga uu shaqeeyo weli dawladda waxaa laga raba ugu muhiimsan waxay tahay lacagteeda inay u samayso damaanad oo bankiga dhexa xala adduunyada kale inuu deposit uu dhigto oo lacagtaas ay damaanad leedahay marka anaga maadaama ay taa jirin shilinka soomaaliga marka waxyaabaha oo oo oo qiimo dhac ku keena waxyaabahaas ayaa kamid noqon kara laakiin weli inuu jiro ayaa arrin aad iyo aad u muhiim ah dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo raba inaa soo geliyo dhegeyste magacaaga ku bilaawaya halka aad nagala soo xiriirayso mila magacaygu waa cabdilqani cali aadan oo jooga magaalada muqdisho run ahaantiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan oo soo saaraha ka yahay mudane calaad runtiina waxaan si aada u salaamayaa martida barnaamijka waxaan rabaa inaan ka hadlo horumarka ganacsi ee ka jira magaalada runtii aada iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ganacsatada soomaaliyeed dadaalka faraha badan ay ugu jiraan horumarka dalkooda kuwaas oo ku shaqeynaya xaalad dhibaato mar ay soo wajihi karto waxyaabo fara badan taasna ay muujinayso dulqaadka iyo howlkarnimada ku jirta dadka ganacsatada ah ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira waxyaabo ay qabteen iyo waxyaabo aysan qaban run ahaantii marka martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah maadaama aad tihiin ganacsatadii soomaaliyeed howlaha aad u haysaan bulshada soomaaliyeed waxyaaba aada iyo aad aan weli la qaban ayaa jira run ahaantii oo ay ka mid tahay ardayda ka soo baxaysa jaamacadaha runtii oo waxyaabaha ay soo barteen raba inay ablay gareeyaan oo ay ku shaqeeyaan shirkadiina hormuud ma u samaysay waxyaabo ama shaqooyin ma u diyaarisay sidaan ognahay dhalinyaro fara badan oo ka baxay jaamacadaha ayaa ku dhimanaya iisheeg badaha libiya iyo talyaaniga soo marka shaqaalooyinka ardadaas micnaha ma u diyaariseen shaqooyin sidaan ognahay annaga siifiyada meel la geeyo ganacsato ku dhawaaqaysa ma jirto shaqo noocaas ayaa naga banaan oo waxaan u baahan noo qabto marka shaqooyin aad u abuurteen dhalinyaradaas dadka soo baxaya ma jiraan haya cabdullah
waa mahadsan yahay saaxiib su-aashuuna weydiiyey runtii marka la fiiriyo baahida wadanka ka jirto ama ardayda soo baxaysa iyo awoodda macnaha aan u leenahay inaan qaadano marka la fiiriyo halkaas waxaa badan baahida badan laakiin wax aan ku dadaalo runtii waxay tahay markaasa uu kamerwin uu aada ugu dadaalo in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada jaamacada kasoo baxaysa in inta la kari karo oo awoodda ay saamici karto dhammaanna intaas hadda shaqaysa waxay macnaha yihiin dadkii kasoo baxay jaamacadaha dalka iyo gudihiisa iyo dibadiisa intaba shaqo kastana system ama nidaam oo oo oo oo banaanaato loo codsaday leedahay imtixaanay u galaan si oo saxa ay ugu tartamaan oo oo oo oo mataqaana inta soo codsato markaasi waan runtii marka hadda aad aragtay dhalinyaro fara badan oo jaamacada ka baxday qaar wadanka gudihiisa ka yimid maleeshiya kusoo bartay kasoo baxay yemen sudan maxay ahayd masar dhammaan afrida turkiga everywhere ayaa ka shaqeeya kameriga marka in alla inta awoodeena ah waan ku dadaalnaa in manaha jaaniskaas furuskaas shaqeeyeed ay jiran lasii balaariyana runtii aad ayaan xoog ayaan ayaan ayaan mataqaana aan ugu dadaalna uguna dadaalayna wa gartay su-aashaada kale adoo soo koobaya dhegeysta midaas haddii aan kasoo tagno shirkada hormuud waxaa jira waxyaaba hoola fara badan oo ay u hayso bulshada oo ah waxa la yihahdo aadib value marka laga soo tago dhanka mobeelada waxay sameeyaan adeeg internet runtii internetkaas waxyaa waxaa jira markii la gelinayo dhulka waxaa la jeexaa laamiyada keliska markay gelinayaan run ahaantii keliskaas ay jeexeen ma sameeyaan inay macnaha wadadii inta jaraan ay shameyto yarmariyaan muddo kabacdi ay jajabto run ahaantii taas marka ma la dhihi karaa hormuud dhanka horumarka saameyn ayay ku yeelanaysaa because wadooyinkii dadka ka dhexeeyey way burburinaysaa oo cabaliska markay geliso micnaha daryeel fiican ama rebuilding kale uma ay sameynayso micnaha sidee marka hormuud u horumarin kartaa dhankaas wadooyinka markii ay jeexaan inay dayactir fiican ku sameeyaan wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeyste naga soo wacay magaalada muqdisho cabdullaahi hay dabcan arrintaas kusaabsan waa run waayo markii oo oo dhulka la gelinayo ama kaybelada telefoonka waxaa loo baahan yahay inuu hoostiisa la geliyo ay maraan marmar marka waxaa dhacayso inay kusoo aado meel oo laamig ah manaa inaad laamig dhexdiisa ama geeskiisa aad jeeday shirkadda maamulkeeda aniga waxa aan kawar qabo waxay tahay dhammaan aan goobjoog u ahaa oo shaqaalaha injineerada ama shaqaalaha hawsha qabanaya la farayay in meeshii ay jeexaan sid ay ahayd ay ka dhigaan haddii meel la jeexo oo cable la geliyo in meeshaas mataqaana oo dhulka kamid ee cableka la geliyey ama fiirada la geliyey sidii ay ahayd laga dhigo dariiq kastana sidaas ayuu yahay mataqaana siyaasadda kamaliga wa wa waa garta ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo suuqa bakaaraha oo kale waa halbowlaha ganacsiga soomaaliya oo shirkadiinan iyo shirkadaha badan ee soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ka shaqeeya iyo gobolada kale o dhan xarumay ku leeyihiin oo halka ay ku xiran yihiin ganacsi ahaan markaad fiiriso xilligii dagaalada iyo dhibaatooyinka ay ka jireen magaalada muqdisho iyo maanta oo dadku ay diilo iyo nabad iyo horumar rajaynayaan faraqa udhexeeya horumarka suuqa maxaad maxaad ka dareenteen runtii hadda waxaa la yidhahdaa suuqa bakaaraha waa suuqa ugu ballaaran ee ka jira geeska africa ayuu ku socdaa haddii xataa kaas oo laga soo tago macnaha waa macnaha suuq weynka ugu ballaaran way oo noqday magaalada muqdisho suuqa bakaaraha waagi hore meel yar buu ku ekaan jira lakin hadda suuqa bakaaraha jidkan hadda sayidka ka dega iyo jidkan kasoo dega laatooda gadaasheeda labadaas laami maanta waxay maraan bartamaha suuqa bakaaraha dhankaa wuxuu ka tallaabay jidkii soddonka ilaa jidkii warshaduu saaran yahay dhankaa kale ilaa xaafadii wardhigrey hoogaaguu ka baxay ilaa wardhigrey yuu gaaray dhankan xaafada hodan ilaa ay tarbonku ayuu manaha ilaa iyo kaasaballaar uu fooda kusoo haayaa waxaa manaha dhismooyin aad iyo aad oo mataqana u qurux badan oo dabaqya ayaa ka dhisan ganacsiga marka waxaa ka socda jumlo iyo tafaariikh oo aad iyo aad xoog badan ganacsiga bakaaraha ka taga wuxuu aadaa dhammaan gobolada dalka soomaaliya wuxuu aadaa ilaa iyo mataqaana gobolkan soomaalida degto ee ethiopia wuxuu aadaa ilaa iyo kenya marka waxaa la oran karaa hadda wuxuu noqday business hubka amaba meesha xudunta u ah ganacsiga soomaaliyeed ee geeska africa runtiina waxaa wuxuu sameeyey horumar iyo mataqaana ballaarin aan aad iyo aad runtii qofka ilaa uu arka mooya aanu marna aanu marna aaminaynin waxaanan runtii markaad tagtid manaha suuqa bakaara gees gees kala tagtid oo ku daaleysaa ma gaari aad ugu ballaartay runtii intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay doorka ay ka qaataan ganacsatada soomaaliyeed horumarinta iyo gargaarka soomaaliya waxaa barnaamijka marti ku ahaa cabdulaahi nuur cusmaan madaxa garabka gargaarka iyo horumarinta ee shirkadda hormuud ee soomaaliya hormuud foundation inta aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo